walaal warka saxaafadda ah oo hadda aynu maqlayno oo haddeer aan arkay oo dad hadda aan arkayo wax ka jira ma jiraan waana war dad cadow iyo saxaafadnimo iyo mataqaana dacayad qofka in saxaafad lagu furo maahe wax wax ka jira ma jiraan anugu nin la yaqaan oo caana baan ahay nin ganacsadaa baan ahay weligay ganacsadaan ahaa waa la yaqaan ummaddo dhan way taqaan qofkana wax qarsoomi kara ma aha telefoonada caalam waa la ogaan karaa qofku wuxuu ka shaqeeya oo dhan wax wax qarsoon ma aha waxa weeyaan waxan waa wax saxaafad iyo dacayad ah ma fahantid shirkadahan la magacaabay ee liibaan iyo almutawafaq labadaas shirkadood ma adigaa leh walaal anugu may waxaan leeyahay almutafaq shirkadda almutafaq ayaan leeyahay oo shirkadda aan ka mid ahay almutafaq ayaan leeyahay waxa weye shirkaddeeduna waxa ka shaqeyso waa la yaqaan waana wax caana wax qarsoonna ma aha arrintaan la sheegayana wax ka jira ma jira magacyaduna maxamed mira cali weeyaan laakiin maxamed mira cali yuusuf waa meys ku qoran laakiin aniga lama dhaho maxamed mira cali yuusuf aniga waxaa lay dhahaa maxamed mira cali maxamed hogad baa lay dhahaa maxamed mira cali maxamed baa lay dhahaa yuusuf lama dhaho haddii wax jiraa ilaa hayona diyaar waxaan waaya inaan ka waxa weeyaan ka jawaabo oo wixii haddii wax jira la hayo laakiin wax ka jira walaal ma jiraan ma fahanti shirkadaadu maxay ka shaqaysaa walaal shirkadeedu food staff bay ka shaqaysaa food staff ma fahanti waa cuntooyinka cuntada ka shaqaysaa ha cuntada ayaan keenaa soomaaliya boosaas weliba haddii ma fahanti maxaad u malaynaysaa in loo cuskaday eedeymaha si lagu soo jeedinayo walaal waa arrin siyaasadeed waa arrin siyaasadeed iyo dad iska xasada qofkaas yuu noolaan ama yuu wax mataqaana helin ama y ama la daba galo waa wax iska saxaafad qofku mataqaana dad baa dad noloshooda neceb oo aan jeclan qofku inuu jinoolado ama qurux qurux yeesho ama ma fahantay wallahi hadda cid cadow aan malayn karaa ma jiro laakiin dadku waa dad ilaahay isdaba gashay laakiin waxaan aaminsanahay caalamku inuu la socdo qof walba dhaqdhaqaaqiisa weliba maraykan qof walba dhaqdhaqaaqiisa wuxuu sameeyo telefoonada wax qarsoomi karaa ma jiraan aniga telefoonka hadeer saa uheshay qof qof lambarkaasaan wataa wax qarsoon ma jiraan ma fahantay qofka waa la baari karaa waa wax iska saxaafad iyo dacayad ah iyo qofka waran ma fahantay arrimaha ay dowladda maraykanka kuga eedeynaysa waxaa ka mid a inaad xidhiir la leedahay oo weliba dhinaca maaliyadda ah hogaamiyaha kooxda daacish garabka soomaaliya sheekh cabdulqaadir muumin ma jira xidhiirkaasi walaal ma jiro maba aqaani ninkan la sheegayo waa maqlaa adaacadaha iyo waa ka maqlaa laakiin aqoon aan u leeyahay iyo arag iyo xiriir naga dhexeeya midna ma jiraan walaal macan arrintani siday ku saameyn kartaa walaal waxa weeyaan adduunyadu saxaafadda wax un weeyaan qofka saxaafadda in lagu furo wuxuusan ahayn lagu sheego waa wax aada fool xun waxa weeya waa wax aan munaasib ahayn waa xuquuqul insaannimada wax ka baxsan waxaan diyaar u ahay inaan meel walba oo sharci diyaar baan maraykan u ahay inaan soo istaago oo haddii aan dambi leeyahnay dambiga lagu qado haddaan dambi laaan ahayna waxa weeyaan xaqeeda aan helo wixii lagu eedeeyey haddaanan dambilahayn xaqeeda inaan helo oo qalad iyo lagu laygu sameeyey aan helo baan rabaa hadda waxaad ku sugan tahay ood igala hadlaysaa dalka imaaraadka carabta dowladda imaaraadku ma kula soo xidhiidhay walaal may ilama soo xidhiirin anu hadda imaaraad baan deganahay dubay baan deganahay ilamay soo xidhiirin diyaar waxaan ahay wax walbo xidhiidha iyo wax walbo mataqaana inaan ka garbaxo inaan ka hadlo waxaanan munaasib u ahayn waxaanan ahayn lagu sheegayna inaan ka hadlo diyaar baan u ahay maxay tahay tallaabada iminka kuu qorshaysan waxaan diyaar u ahay wixii laigu soo eedeeyey inaan ka garbaxo inaan mataqaanaa meel walba ay tahay inaan sharciga soo hor istaago baan diyaar u ahay